waxaan u imiday marka haddaatana waa ka dhawaajiyey inaan bal dadka soomaaliyeed dhegaysto inta xamar joogta iyo intii aan gaari karo gobollada idruufuhu ay saamaxaanba inaan intaan tago dhegaysto ka bacdina aan ka shaqeeyo oo aan waxaan juhdi iyo caqli iyo tabar leeyahay aan geliyo birri qurxoon birri sidii loo sii qurxin lahaa birri siday u noqon lahayd maalin kaloo qurxan dowladnimadu siday u sii istaagi lahayd dalkaani waa ka soo dhammaatay wakhtiyo badanoo iska dhib badan iyo duruufo badanoo dhib badan uu soo maray maanta u malayn maayo in meeshii hadda in loo noqdaahay cid xiise u qabtaa ama jecel inay jirto marka dalkaani sidiisaba wuxuu u qaabaysan yahay dadkiisuna ay ilaahay hibo u siiyey inay noqdaan inuu noqdo dalkan dal dimuqraadi ah oo maxaanku idhaha dadkiisu ay ku nool yihiin dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddu adduunka meelane inta badan institutions ama tandiim ama hay-ado dowladeed